asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah saaka oo ku eeg muddada loo qabtay shacabka inay ka baxaan meelo ka tirsana gobolka riftival tartan qur-aanka kariimka oo lagu qaban doono deegaanka balambala ismaamulka gaarisa iyo dagaal xooggan oo ka socda magaalada baqmud ee dalka yukrain intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay saddexiy tobanka bisha saddexaad ee labada kun saddex iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee brofesor kidora kindiki oo shacabka ku nool meelaha ay burcaddu ku dhuumaalaystaan ee waqooyiga gobolka rifti valley ayaa u qabtay muddo afar iyo labaatan saacadood iyadoo ku eega saaka baare siddeedii barka subaxnimo waxa uu sheegay in goobahan ay yihiin kuwa laga geystaa falal dembiyeedyo ciddii saaka lagu arka meelahaasi loo aqoonsanaya inay qeyb ka tahay falalka burcadnimo wasiirka ayaa xuseyn maanta la gudagelaya wejiga labaad ee howlgalka amniga ka dhanka burcadda meelaha u kindhikii doonaya in dadweynaha ay ka wareegaan waxaa ka mid a tungai longwen nasuur lojokiyo likadar lolmolog gaves burevali maloso iyo dooxada zuguta ismaamulka samburu sidoo kale kibalbok nagmora libokat ombolion nadome iyo kamuro ka tirsan turkana iyo goobo kale ismaamulka turkana samburu laikipia west pokot elgeyo marakwed iyo baringo ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan howlgallada amni ee iska kaashanayaan ciidamada booliiska iyo militariga dalka tartan qur-aanka kariimku ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo soddon dugsi qur-aan ayaa lagu qabanayaa deegaanka balanbala ee ka tirsan ismaamul goboleedka gaarisa sheekh xasan maxamuud faarax oo ka mid ah ducaadda ka shaqaysa deegaanka balanbala ayaa faahfaahinaya tartanka qur-aankii halka lagu qaban doono magacayga waxaa la dhaha xasan maxamuud faarax waxaana nahay guddidii raabitatu balambala ama ducaadii ka shaqeynaysay dhinacan balambala balambala subcounty marka waxaan ogeysiinaynaa muslimiinta maree balambala inaan qabanayno musaabaqadii saddexaad oo dhacayso sanadkan hadda aan ku jiro hijriga kun afar boqol afartan iyo afar bishii sideedaad taarikh labaatan iyo afar shacbaan waafaqsanna bishii saddexaad taarikh lix iyo toban twenty twenty three marka musaabaqadaasoo markaa oo intay raabudadu ay qabanaysay ah waktigii saddexaad laba jeeroo hore waxaan ku qabanay magaalada balambala taamkana insha allahu tacaala ilaahay hadduuna gaadhsiiyo waxaan rabnaa inaan ku qabanno magaalada saaqa insha allahu tacaala waxay bilaabanaysaa taarikh labaatan iyo afar oo khamiista soo socota ah taarikh labaatan iyo shan taarikh labaatan iyo lix oo shacbaan oo amaaninka sabtida ah ayay soo gabagaboobaysaa tanna waxay bilaabanaysaa bishan milaadiga iyadana taarikh lix iyo toban oo bishan saddexaada taarikh toddobiyo toban taarikh sideed iyo toban bay soo gabagaboobaysaa marka waa arrimo dacwi ah oo muslimiinta uun rabno in dacwada kor loogu qaado waxaa kasoo qeybgelahayo arday taxfiidyo ilaa soddon ku dhow oo kasoo bilaabato magaalada iskood la dhaho ilaa lago ilaa sangur intaas sabcountiga dhammaan way kasoo qeybgelahayaan marka wixii hadee ducaadii iyo culimadii iyo madaxdiiba waxaa la doonaya inay kasoo qayb galaan ay xafladdaa imaadaan oy xoojiyaan oo la isgarabsado dacwada la isku garabsado ninka madaxda ah xil baa ka saaran siduu dacwada iyo diinta u horumarin lahaa arrimaha loo doortay keliya ma aha inuu arrimaha adduunyada ka shaqeeyo waxaa ka mid a inuu ka hadlo ka shaqeeya arrimaha diinta qaalihii lagu qaban lahaa ragga madaxda ah ee meesha laga soo doortay iyo nin kastoo muslima diinta lama kaleba waa laga doonahaya marka inay garab laysku siiyo marka muhiimada aan maanta shirkan uqabanay waxaa weeyo inay musaabaqadii kow inaan ogeysino dadka kasoo qeybgalayaasha ah waktiga ay dhacayso inay aan ninkii khayraadkaas iyo dacwadaas socoto wax ku darsan karo oo qaaraan ku darsan karo waad ogtihiin abaaraha iska jiro meelo badan baa looga imaan hayaa qarashka ku baxona waa lacag hal milyan ah weeyo lacagta ku baxdayso musaabaqada lagu qabto sanadkanna dhaqaalo fiican looma hayo oo lacag hadda saddex boqol iyo meelahaasaa la hayaa marka dadka taajiriinta ah iyo dadka madaxda ah intaba waxaa laga codsanhayaa in ay kasoo qayb qaataan oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala la xoojinayo inay garab u noqdaan ilahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay وتعاونوا على البر والتقوى وله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ciddii doonaysa inay garab istaagto tartankaas oo ay dhaqaalo ku bixiso waxaa muslimiinta laga codsanaya inay la xiriiraan lambarkan oo ah eber toddobo toban konton iyo labo sagaashan iyo kow siddeetan iyo saddex
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya ciidamada komaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhan ahaa ururka al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaan hoostagaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamadan oo ahaa ururka shanaad ee guutada toban iyo lixaad ee ciidanka komaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgalku waxay ka fuliyeen meel u dhow tuulada ah miid oo lix iyo labaatan kilomitar u jirta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose taliyaha ururka shanaad ee guutada lix iyo tobanaad ee danab taliya carab dhiig ee axmed ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in howlgalka lagu dilay ilaa toddoba ka tirsan al-shabaab oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray asan sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa shan xubnood oo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka daan eega yukrain iyo ruushka ayaa sheegaya in khasaare lixaad leh uu ka dhacay magaalada baqmuuda uu weli dagaal xoogan uu ka socdo ruushka ayaana doonaysaa in magaaladaasi maamulkeed ay la wareegaan yukrain ayaana maamusha aaga galbeed ee baqmuuda oo hadda lagu soo warramaya in halkaas uu ka dhacay burbur aad iyo aad xoogan dhanka ciyaarahana kooxda barcelona ayaa xalayta waxay guul darqiga ka gaartay kooxda atletic bilbaw iyadoona guul ay uga mahadcelinayaan ciyaaryaankooda weerarka uga dheelaa kaasoo lagu magacaabo rafiina kooxda barcelona ayaa hogaanka sii dheeraysatay imikani kulan ka tirsan horyaalka italiya siri a ayaa maanta la dheeli doonaa kooxda isi milan waxay qaabilaysaa kooxda salernitana halka laliga santade girona iyo atletic madrid ayaana ciyaari doonaa